wararka ka imaanaya deegaanka garaswan ee gobolka bakool waxa ay sheegayaan in xaray saq dhexe deegaankaasi lagu dilay mid ka mid a odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi ku noolaa kooxa hubaysan ayaa la sheegay in deegaanka gurigu ka deganaa oday dhaqameedka ay xaray saq dhexe weerar xoogan ku qaadeen kadibna isaga ay ku qaarajiyeen kooxaha dilka geystay ayaa la sheegay in goobta ay ka baxsadeen waxaana saakaydii hore halkaasi gaaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada itoobiya ee howlgalka amisom qaybta ka ah ilaa hadda waxaa deegaanka ka soconayo howlgallo ballaaran waxaana dadka deegaanka oo qaarkood aan la hadalnay ay noo sheegeen ilaa saddex qof inay ka dambeeyeen dilka oday dhaqameedkaasi sidoo kalena gurigiisa ay ku weerareen markii ay dilka geysteenna goobta ay ka tageen oday dhaqameedka ayaa waxa uu ahaa mid ka mid oday dhaqameedyada deegaanka garasween isagoo in muddaha ka maqnaa ayaa maalmihii dambe dib ugu soo laabtay mid ka mid a dadka ku nool deegaanka garasweyn oo kulmiyo la hadlay ayaa ka warbixiyey dilka odaygaasi sidau u dhacay nin oday waayeel oo sideetan iyo afar sano meelahaas jiro waaye axmed xuseen maxamuud la yidhaha waa oday dhaqameeda oo maaragtay tuulada kasoo jeeda oo deegaanka kasoo jeeda waa mafaham deegaanka waa garasweyne gobolka bakool ka tirsan yahay waa garasweyne wallaahi cidii disho ilaa iyo hadda lama fahamsano waa un kolley maaragtay oo dabliya oo maaragtay habeenimadii soo dheelmatay oo la oo la aqoonsana disho ma faham marka cidaas waa lama dhigi karo ilaa iyo hadda qof ka hadasho oo sheegatayna ma lahan gurigiisa gurigiisa lama sheegin markii raadadkoodii la fiiriyey saddex qof waayo afar qof waayo shan ilaa meelahaasaa laisku haya markii saaka raadadkooda la fiiriyey cidaas waayana lama dhigi karo ilaa iyo maya cid kale wax gaareen mala jirto haweenaydiisa kula jirto iyadoona sidoo kale waayeelah maaragtay iyadii waxba lama gaarsiin kafika camalaa lagu uriyay keliya la yidhi marka isaga jiifkiisa kamuusan soo toos gobolka bakool intiisa badan waxaa gacan ku-intiisa maamulaya ciidanka dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa amisoon haddana mararka qaar waxaa ka dhaca dilaal qorshaysan oo loo geysto dadka rayidka kuwaas intooda badan qaarkood ay sheegtaan al-shabaab halka kuwo kalena la sheego in markaasi ciddii ka dambeysay la garan waayo